إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii afar carruur ah ayaa ku geeriyootay magaalada muqdisho kadib markii uu dhismo kusoo dumay guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban hirshabeelle ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay qaabka ay shalay u gubatay diyaarad shil ku gashay magaalada beledweyn in ka badan shan iyo toban haween ah ayaa ka qalinjabiyey machadka diyaarinta dumarka daaciyaadka khadiija ee degmada saakow ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu isaga tegay madaxweynaha puntland dowladda iiraan ayaa dishay nin jaasuus u ahaa maraykanka waxaa fashil ku soo idlaaday wadahadallo u socday dowladaha itoobiya iyo masar oo ku aadan webiga niil إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga warkii oo dhammaystiran afar carruur ah ayaa ku geeriyootay magaalada muqdisho kadib markii uu dhismo kusoo dumay faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi derbigan uu kusoo dumay ilaa dhowr qoys oo barakacyaal ah islamarkaana deganaa qeybo ka mida degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa geystay khasaaro naafayeed inta la xaqiijiyey ilaa afar carruur ah oo kale qoys ah ayaa halkaa ku geeriyooday iyadoona dhaawacyo fudud ay soo gaadheen dad kale deeqo maxamed yuusuf waa maamo ka mid ahay dadka barakacyaasha ah oo ay saamaysay musiibadan waxay halkaa ku weysay saddex carruur ah oo ay dhashay iyadoona mid kale uu dhaawac ka soo gaaray sagaal saac aa dhagaxaas nagu soo dumi saddex gabaraa iiga dhimatay hal cunugna maxay tahay dhaawacuu igyahay magaxa iisheeg usoo dhagaxa fuula oo dad ilaahay ii keeni aa dadkii iiga qaaday ana lugahaasaa ka dhaawacme macalcankayaalkan waa i xanuunaya dhagaxaa iiga dhacay hal cunug labaa ii joogto halna dhaawacuu yahay madaxay jug anana uuraaley oo lix bilood dheer jugaa i gaartay maxoga ilaa io lugahaasaa iigu daran haa barakacaa ku ah sidoo kale deeqo maxamed madow oo ka mid ahayd qoysaska halkaa deganaa ayaa sheegaysaa in darbiga soo dumaya uu sabab u noqday dhimashada wiil yar oo iyadu dhashay hal wiilaa iiga dhinta anakana waa ka badbaadnay wiilaana badbaadi ilaahana badbaadiyey darbiga rushwas hal mar soo dhaay waa soo ruqibo hal maris gab nagu soo wada dhaay meel ka baxna anakoo waayan oo naqashka xataa anaka nagu xilma as wiil meel noo jeexi a meeshii kasoo dhex baxna aniga gabadha yariista gabadha yariista igu soo kacday anaa siinaay aana maradan ka bedelaayo cunugii waa iiga dhintay anama isku sii daraahe musiibooyinka rabbaaniga ah ayaa waayihii dambe kusoo badanayay magaalada muqdisho kuwaas oo ay qaarkood dad ku dhimanayaan doraad ay ahayd markii saddex carruur ah ay ku dhinteen meel biyodageen ah oo ciidda laga qotay islamarkaana ku taala degmada dayniile ee magaalada muqdisho waad mahadsantaa cabdisamed guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban hirshabeelle ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay qaabka ay shalay u gubatay diyaarad shil ku gashay magaalada beledweyn siduu warkan ku faahfaahinaya waryahiin abuubakar ibraahim faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaarad nooca xamuulka qaada ah ee milatariga oo ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxay sahay u siday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa jabuuti taasoo dab qabsaday sababa ku aadan markii ay ku degtay meel aan ku habboonayn oo garoonka ka mid ah islamarkaana uu dhisme ka socday sida aan xogta ku helayno ma jiraan wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay shilkan diyaarada inkastoo ay iyadu gubatay muddadii ay ololaysay waxaa si isku mid ah u daawanayay shacabka iyo ciidamada shisheeye taasoo uu aad uga carooday cali jayte cusmaan oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan ee hirshabeelle debdebis dulagu damiyo diyaaradda maanta lagu badbaadiyo waa arrin naxdin la waay oo halkaana uu ku yaallo xaruntii yu-enta ee gobollada dhexe ugu weynaa ama koonfurta soomaaliya la dhihi karo inay halkaa ku taallo lana waayo gaarid dabdamisee diyaaraddaa lagu damiyo waa wax aad looga naxano wax aad looga naxo waay wax aad looga naxo waay mar kale sababtu tahay in kamboonka unt intaa leeg halkaa ku yaalo hal gaariyoo dabdami sana la waayo haddii maanta gaari diyaaraddaasu rakaab ahaa lahayd ee boqol qofood saarnaa lahayd ka warrama boqolka qof saasuu qarqarxila hadda raashinku u qarxayo waxaan leenahay dowladda soomaaliya waxaa meeshaa ka dhacaya mas-uul bay ka tahay ciidamada jabuuti iyo kuwa xabashida ee heesa qaybo ka mida hiiraan ayaa waxaa waayihii dambe aad ugu adkaa inay helaan sahay dhulka u soo martaa sidaasi darteed waxay quudanayeen raashin ay diyaaradi keento taasuu kharash badan kaga baxo iyaga iyo dalalka taageeraba saacado ka hor diyaaradda ku burburtay beledweyne waxaa dalka kenya ka dhacay shil diyaaradeed kadib markii ay qaraxday helikobtar ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan milatariga waxaana ku dhintay saddex sarkaal ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb wafdi uu horkacayay ra-iisul wasaaraha dowladda xasan cali kheyri ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku sheersanaayeen hogaamiyaasha maamul goboleedyada xasan cali kheyri ayaa kulamo gooni-gooni ah la leh madaxda maamul goboleedyada xilli uu magaaladaasi isaga tegay madaxweynaha puntland saciid deni saciid cabdulaahi deni ayaa la sheegayaa inuu diiday magaalada inuu kusii nagaado oo ay isku arkaan ra-iisul wasaaraha dowladda waxaana uu shalayto dib ugu laabtay magaalada garowe shirka hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ayay kasoo saareen dhowr qodob oo badankooda la xiriiray doorashooyinka khilaafka udhexeeya dowladda iyo maamulada dalka ka jira ayaa cirka isku sii shareeraya waayahan dambe iyadoo shisheeyuhu labada dhinacba ugu baaqeen inay xaliyaan waxay isku haystaan inka badan shan iyo toban haween ah ayaa ka qalanjabiyey machadka diyaarinta dumarka daaciyaadka khadiija ee degmada saakow maxamed cali oo ka qayb galay xaflad ballaaran oo loo qabtay dumarkaasi ayaa warbixinta nooga diyaariyey
isniintii oo ay taariikhda hijriga ku beegnayd laba-iyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada waxaan ka qayb galnay aniga iyo wariyayaal kale munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayey haween ka qalinjabiyey machad weyn oo ku yaalla degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka haweenka oo ay tiradoodu gaarayso lix iyo toban ayaa isugu jira hooyooyin iyo inamo kuwaasoo muddo saddex sano ah dhiganayay machadka khadiija bintu khuwaylad liicdaadi daaciyaad fii muxaafadati saakow waana dufcadii koowaad ee ka qalinjabisa machadka khadiija bintu khuwaylad ee haweenka daaciyaadka ah faraciisa degmada saakow munaasabaddu waxay ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaana quruxdeeda ka sii qayb qaatay bandhig aqooneed ay sameeyeen haweenka daaciyaadka ah bandhigga ayaa waxay ku soo muujiyeen qaar badan oo ka mida culumta ay qaateen sida tafsiirka qur'aanka fiqhiga luuqadda axaadiista culumta qur'aanka iyo kuwo kale bandhiggan oo kale waayahan ma arag waxaana jiray waxyaabo badan oo uga duganaa bandhigyada waqtiyada qaar ay sameeyaan xarumaha waxbarashada oo aad mooddo inay is-shabbahaan intooda badan khudbadahooda iyo bandhigyadooda waxa uu qof walbaahi ka dheehanayay in la geliyey juhdi aad u badan iyagana ay yihiin dad ka midho dhaliyey dadaalkaas oo ay midhihiisa gurteen maalintii shalay munaasabadda waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla mas-uuliyiin kale sida culimmada iyo waxgaradka dhammaantoodna waxay si isku mid ah u bogaadiyeen haweenkan munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay heerka imtixaanka iyo natiijooyinka ay keeneen haweenka daaciyaadka ah waxaana laga dheehanayay in dhammaantood ay yihiin dad mustawahoodu wanaagsan yahay xagga darajooyinka marka la eego dhammaantood waxaa gunaanadkii xafladda la guddoonsiiyey hadiyado inkastoo ay jireen waxyaabo ay la gaar yihiin saddexdii arday oo kaalimaha hore gashay idilkood ardayda waxaa munaasabadda kadib laga dheehanayay farxad aad u weyn iyo reynreen waxaana ay inoo sheegeen inay ka soo bixi doonaan mas-uuliyadda aqoonada ay xambaareen bulshadana ay dacwada iyo tacliinta gaarsiin doonaan si loo helo hooyooyin aqoon leh oo soo saari kara jiilal tarbiyaysan haddaba waxaa hadda iga hor muuqda liiska ardayda oo dhan waxaana dhegaystayaasha natiijooyinka ka sokay u soo gudbin doonnaa magacyadooda fardowse axmed maxamuud carfoon aadan faarax hinda macalin ibraahim asmaa maxamed cali ruqiya jaabir cabdulaahi xafse cabdiraxmaan maxamuud safiya sheekh cabdulaahi juwayriya sheekh cabdulaahi faaduma faarax cali zahra faarax cali faaduma maxamed cali caaisha cabdirasaaq xabiibah cabdinuur sacdiyah aadam keerow ramle aadam cali maryam maxamed xasan haddaba nuucee ayuu ahaa bandhig cilmiyeedka ay sameeyeen haweenkan aqoon-yahanada ah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون qur-aanka kadib mid ka mid ah ardayda ayaa soo jeedisay kelimad isugu jirta soo dhoweynta martida wixii ay ardaydu barteen iyo arrimo kale oo muhiim ah waxayna ku baxaysay luuqadda carabiga أيها المسلمون ها نحن أخواتكم من معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات فقد كنا ندرس ونتعلم ونحضر ونستفيد منه حتى انقضت أعوام ثلاثة فقد درسنا في هذه المدة القصيرة فنونا وعلوما متنوعة حتى إننا نستطيع أن نقول ما من فن من الفنون إلا وقد تعلمنا أهم كتبه التي هي محور ذلك الفن وبصورة موجزة ألخص لكم ما تعلمنا من معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات على نحو التالية حفظنا القرآن الكريم من سورة الكهف إلى الناس مع التجويد وحفظنا الجزرية ودرسنا الملخص المفيد كما تعلمنا تفسير ذلك النصف من القرآن وكما تعلمنا أيضا علوم القرآن من أصول التفسير لابن عثيمين مع مقتطفات من مناع القبان ثم إننا تعلمنا الحديث وعلومه من بلوغ المرام وتجريد السريح ومقتسر صحيح مسلم وتيسير المصطلح ونظم قصب السكر وأما الفقه وأصوله وقواعده فتعلمنا منها ياقوت النفيس والوجيز لعبد العظيم البدوي وأصول إلى علم الأصول وتسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول وقواعد الفقهية وأما العقيدة فحفظنا منها منظومة سلم الوصول للحافظ ابن أحمد الحكمي كما درسنا منها أعلام السنة المنشورة وعقيدة الواسطية كما تعلمنا أيها الضيوف الكرام من اللغة الأجرومية ومتممة ونحو المستضاف وملحة الإعراب ولامية الأفعال والعربية بين يديك أما الخض والإملاء فقد تعلمنا من الخض قضي النسقة والفقعة ومن الإملاء من قواعد الإملاء كما حفظنا من السيرة أرجودة المئية ودرسنا أيضا منها فصول في سيرة الرسول وسور من حياة السحابيات أما الزهد والرقائق فتعلمنا منه الكبائر للذهبي وأذكار النبوي وأسعد زوجة في العالم xajadanka sawayeerka culus joogta ee aan hulaabnahay waa doorka hooyadae inaan hadalba lagu koobi karin hubanti weeyaane balse waxaan haleelaan caqliga la ogsan doonaye weensaystayoo maanta way ii habboon tahay
bandhiga kadib munaasabadda lagu maamuusayay haweenka daaciyaadka ah ee ka qalinjabiyey maxadka khadiija ayaa waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla haddaanu nahay mujaahidiinta alxamdulilah si fiican baan gabdhaha u karaamaynay meel fiicanna waa la dejiyey ilaahay mahaddi waa kaasaayoo gabdha wada asturan ayaa meel walba maraya gabdhihii caariyaadka ee qaqaawanaa ee jidadka marayay lugaha qaawinayay maanta alxamdulilah ma muuqdaan gabdho wada asturan ayaa meel walba maraya meel walba waxaa laga furay maraakiis iyo macaahid gabdhaha wax lagu baro waa ilaahay fadligii waxaan rabaa marka inaan kusoo gebagabeeyo gabay yar al ummu madrasa idaa acdadtaha acdadta shacban dayiba alciraaq gabadhu waxa weye waa madrase marka haddii la diyaariyo waxaa ka soo baxaya dad iyo ummad aada u wanaagsan hooyooyinku waa kuwa qiyaadada ummadda kuwa soo saara weeyaan waa kuwa hooyooyinka u ah macallimiinta waa kuwa hooyooyinka u ah ummad walba waxa weeyaan kan hogaaminaya ee ugu fiican hooyo unbaa dhashay waa kuwa culummada soo saara marka hooyada haddii wax la baro ummad wanaagsan ummadda hogaaminaysa oo diinta ilaahay ku hogaaminaysa ayay soo saarayaan haddii ayaga la dhiso haddii ayaga la dayacana ummaddu waxa weye waa dayacmaysaa wayna fasahadaysaa jaa-isooyinka hore waxaa la bixin jiray lacag iyo dhar iyo waxbaa la bixin jiray soo ma aha waxa weye jaa-isadan gabdhaha maadaama saddex sano ay wax soo baranayeen jaa-isada la bixin doona waxay noqon doontaa dahab ugu dambayntii wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey haweenka daaciyaadka ah ee qalin fulay isagoo kula dardaarmay inay bulshada ku celiyaan aqoontooda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala gabdhaha dacwadu in wax badan ay iska bedeli doonaan maxaa yeelay hadda badanaa gabdhaha wax waxbara waa rag rag bay u badan yihiin ragguna waxa weeyaan lidaruura unbay ugu banaanta gabdhaha inay waxbaraan haddii la heli karo gabar gabdhaha waxbarta waa falilaahi alxamdu waajibka ragga waa ka dhacaya culayska waa ka dhacaya gabar waxa weeye tafsiirkii taqaana axaadiistii taqaana sunankii saxiixeynka taqaana oo waxa weeye luuqadii wax badan ka taqaana waxa weeyaan dowrkii ragga gabdhaha ay waxbari jireen waa uu yaraanayaa waxaana u baahannahay intaani in ka badanba waxaana nasiib u hesheen reesaakow haddaad tihiin gabdha daaciyaada ee ha laga faa'iidaysto
qaybta labaad ee barnaamijkan gaarka ah waxaan ku soo gudbin doonnaa kaalimaha iyo darajooyinka imtixaanka ee ardayda nuucyadii ay ahaayeen abaalmarinada la siiyey dareenka ay muujiyeen iyo kelimado ay jeediyeen culimmada iyo odayaasha dhaqanka ee saakow
من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل
waxaa naga xasuusin ah in warbixintan ay qayb ka ahayd barnaamijka dhuuxa ee xalay baxay qaybta labaad ee warbixintana caawo ayaad ku maqlaysaan barnaamijka dhuuxa insha allah dowladda iiraan ayaa sheegtay inay dishay nin jaajuus u ahaa maraykanka iiraan waxa ay dadashay mid ka mid ah shaqaalaheeda wasaaradda gaashaandhigga kaas oo lagu eedeeyey inuu basaas u ahaa dowladda maraykanka oo uu siinayay xogo ku aadan hubka iiraan riisa asgari ayaa la daldalay toddobaadkii tagay sida laga baahiyay warbaahinta dowladda iiraan waxay ku eedeynaysaa ninkaasi inuu xogo iyo macluumaad ku aadan dalkooda uu siiyey sirdoonka maraykanka ee c i e da dowladda maraykanka ayaanan weli ka hadlin warkan kasoo yeeray iiraan iiraan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay xarig kula dhaqaaqday dad ka badan labaatan ruux kuwaas oo lagu eedeeyey inay wada shaqayna leeyihiin sirdoonka dowladda maraykanka dadka la xirxiray qaarkood ayaa lagu xukumay dil ugu dambeyntiina waxa uu fashil kusoo idlaaday wadahadallo u dhexeeyay dowladaha etoobiya iyo masar fashilka wadahadalladan ayaa yimid markii etoobiya ee sir rasmi ah u bilowday buuxinta biyoxireenka ay ka dhisayso webiga niil kulanka lagu kala dareeray ee u dhexeeyay masar etoobiya iyo suudaan ayaa la doonayay in xal looga gaaro biyoxireenka etoobiya ay ka wado webiga niil laakiin dowladaha masar iyo suudaan ayaa arkay sawiro muujinaya etoobiya inay bilowday oo ay dhammaystirayso biyo xireenka webiga niil sawiradaasi oo lagu baahiyay satellite-ka etoobiya ayaa ku adkaysanaysa in biyo xireenka webiga niil ay dhammaystirayso si ay u kobciso dhaqaalaheeda laakiin masaarida ayaa ku tiirsan webiga niil waxaana biyo xireenka uu saameyn ku yeelan doonaa noloshooda warkiina dhegaystayaal saaka waa naga inta